magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa ay wajahaysaa saameyn xooggan oo ka dhalatay roobka maalmihii lasoo dhaafay ka da-ay kaasoo saameeyay isu socodka bulshada iyo gaadiidka magaalada dhuusamareeb biyaha ayaa xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada gaadiidleyda ayaana maamulka ka codsaday inay wax ka qabtaan caqabadaha soo wajahay bulshada magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo shacabka ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay roobkan magacayga waa axmed cabdi calibare waa ujeedan geerishkaana ku shaqaysan jirnay waan biyihii naga buuxsamay meesha ilmaha ugu qaraaban jirna waa taas waa naga buuxsantay banaankaasaan baabuurta maanta aga shaqeeyana geerishkana saasuu noo noqdo mayahan macnaha shalagala bay noo yimaadeen awal wixii ka horreeda waa ku shaqaysan jirnay hadda wakaas maanta saasuu noo noqdo shalagala roobkaa noo yimid ilaahay barwaaqadaasuu noo keenay waa noo kaas meesha ilmaha ugu qaraaban jira wakaas jidadkii magaalada biyo ayaa naga gooyay xaafadaha meelmeelaa u leex hataa lama arko annaga gaadiley haddaanu nahay daqli gaadileyda canshuur iyo waxbaa laga qaadaa jidadkana lakabadsay saarin waa sanadkii markii afaraad oo biyo gelayaan waddooyinka aad u qabsanayaan oo meelihii xataa ay laga gudbin lahaa aan laga gudbin taasoo keentay inaan dhibaato gaadiidka ku qabno cariiri iyo dhiiqo iyo wax walba ku qabno naloo oo meel kasta aan mar weyno oo saas taa haddana aan wax u soo socda aan arkayn adda la dhisaa la yiri hadda weli wax dhisaama mar laba la dhisaa laleeyahay laba sana ka hor waa la cabirayay wax dhisay male dhiiqaan u qabsatay biyaan u qabtay wax u baaqayaa madaxda maamulka maamulka waa la hadalnay waa kala fariisnay hadda ka hor waa la dhisaana la yiri waa sugaynay ilaa hadda ma hayno wax qaybsaday ma naqaano jidadkii biyo waa dhaqaaqa weynay gaadiidkii dhibaa naga haysta cilad iyo wax walbaa nagu haysta mana aragno wax noo naga qabanaya marka dadka ma hayno dhinacan oo bariga magaalada dhinaca qoradhaceeda ah halkaas dhinacaas oo aaggan loo yaqaano xafad dayax maritaankeeda dhib waa waa cariiri biyaha iska dhooba waddooyinka waa go-an yihiin qaar maba la maraba koraa laga soo wareegaa waa iska dhex yaallaan way ku xiran yihiin dan dad baanta dhagax dhigeen waddooyinka dhakabisana dha inay ka tageen markaas biyihii ku xireen wax kala hadlayna lama arko dadka xaafadaha iridoo dhagaxay soo dhigayaan inta meesha dhiiqadu taallay dhagax keenayaan inta dhinac ka soo raraan iridii markaas biyaha dhexdooda gaari ku soo celinayaan maamulka iyo wax la hadlaana ma aragno marka waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo dadka madaxda inay arrintaas fargeliyaan magacaygu waa muxidiin maxamed baal ku nool magaalada dhuusmareeb alxamdulilah ilaahay noo gargaaray waa qabowsani ilaahay noo gargaaray inkastoo ay dadka xaafadaha qaar ay biyo iyo ay yihiin oo in laga qax ay ku sigan tahay anigo saamayn badanaa nugu yeelatay xaafadaha qaar aan la aadi karin laamiga waa aragtay oo rafaad badan ku qabno inkastoo hadda alxamdulilah hadda waa roobsanaan laakiinse waa biyaha dhibaato weyn bay noo geysteen saa unaha gaaliley biyaha ayaa xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada gaadiidleyda ayaana maamulka ka codsaday inay wax ka qabtaan caqabadaha soo wajahay bulshada magaalada dhuusamareeb